mas-uuliyiintan oo hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka degmada geljir ee gobolka hiiraan ayaa kulamo la qaatay bulshada deegaanada hoostega degmadaas ugu horeyna bulshada deegaanada miyiga ah ayaa waxa ay ka warbixiyeen baahiyaha ka jira deegaanadooda iyagoo sheegay in baahiyaha ugu weyn ay wajahayaan haatani tahay caafimaadka xoolaha iyo sidoo kale waxbarashada oo deegaanka ku lidataan xanuuno haya xoolaha oo aada ugu soo nonoqday maadaama dadka deegaanadan ku nool ay yihiin xoolo dhaqato ama ay manaaficiidka u badan oo soo galah ay xoolaha yihiin ilaahay baa caafimaad leh laakiin dawo iyo tacaal bay xooluhu u baahan yihiin waxaan rabnaa wafdiga noo yimid oo ay quseydo sida agaasimaha xanaanada xoolaho kale inuu baahiyadanadaas ka jawaabo inta awoodiisaa baahidii waxbarashada oo dadku ay aada waxbarashada ay nooga hooseyso meeshaanoo deegaan ballaaran ah oo laga heli karo ardo badan oo ilaa boqoliyo konton arda gaaraysa haddana aan waxbarasho dugsi qur-aanka dhaafsan aanan hayn ayadana waxaan uga dhagayeelaynaa dadka maanta madashaan jooga khaasatan agaasimaha waxbarashada degmada gelijireed doctor daahir xabis inuu ka jawaabo inta awoodiisa ah urada xoololey baana xoolaha ku jira oo xanuunada ah oo geel leh oo lool leh oo ari leh oo cudurkaasu nuuc kasta uu yahay annaguna aan u taag weynay inay mataqaanaa hadday dowladda tahay iyo haddii ay tahay mataqaanaa qoonka kale inay mataqaanaa naga caawiyaan madaxdii ka socotay maamulka degmada gelijirir ayaa dhinkooda ballan qaaday inay ka maamul ahaan wax ka qabanayaan baahiya dhinaca caafimaadka xoolaha ah iyo waxbarashada ah oo ah baahiyaha ugu badan ee deegaanada dadka miyiga ay joogaan haatan ay ka cabanayaan tabarteenna garaankeenna insha alla hadii ala yirahdo ka wasaarad ahaan in aan wixii aan ka qaban karna ka qabana xanuunkaas sida hadda deegaanku noo sheegay cudurro badan oo noocyo badan leh in xoolaha ay deegaanka ka jiraan insha allah wixii dee deegaanku xanuun mar haddii deegaanka soo galo in wax laga qabto un waaye in markii la yirahdo xanaanada xoolaha la yirahdo dadku waxa ay ku nool yihiin waa xoolaha xoolihii marka haddii aysan caafimaad lahayn dadkiina caafimaad arki maayaan anigoo ah agaasima waxbarashada degmada geljir waxaan isku soo raacnay inaan ogaano xogta ka jirta deegaanka baahiyaha guud ee loo qabo xanaanada xoolaha waxbarashada iyo guud ahaan in deegaankii aan xogtiisa guud helno marka waxaan leenahay deegaanka iyo dadka hoos dadka deegaanka deganba baahi saa'id ay qabaan waxaan u baaqaynaa dadka ku shuquulka leh arrimahaas sida dowladda hirshabelle iyo dadka deegaanka u dhashay inay mataqaanaa waxbarashada iyo ka kaabaan iyo daawada xoolaha waxaan u soo bilaynay oo ugu imaanaa waxay tahay sabaxume runtii waa dad maamulkoodii nidaamkoodii soo dhaweyntooda intuba ay aada u heer sarreyso dhowr jeeraan imaanay waa dad isku duwan waan uga mahad celaynaa markasta soo dhaweynta quruxda badan ay noo sameeyaan annaguna ka maamul ahaan deegaanba deegaankuu nooga dhega nugul yahay oo iskaga duwan yahay aan wax allaale wixii mashaariica iyo wixii maaragtay aan heli karno oo dowladnimadii daadejinteedii ah aan ku bilaabayna hadduu alluu yidhaahdo maxaan rabnaa deegaanada kalena inay ku daysadaan maxaa la yidhaahdaa deegaankan sabaxuma insha allah soo dhowaada galabta safarkan intaasuu ahay degmada geljir ayaa ka mid a deegaanada dhowaan kusoo biiray gobolka hiiraan oo dowlad goboleedka hirshabelle ay degmahaan u aqoonsatay